الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بإذن الله تعالى محاضردين مانت عيانكيد وحي نقن دوناه xuquuqu zawjayni fi lkitaabi wasunna xaqa labada zawj labada lamaano mid waliba ka kale uu ku leeyahay siduu ku soo aroortay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala iyo sunnada nebigeenna ilaahay subxaanahu watacaala naftiisa wuxuu u yeelay xaq uu ku waajibiyey addoon kasta oo ka mida addoommadiisa xaqaasi waxa weeyaan inay ilaahay caabudaan an yacbuduu waxdahu walaa yushrikuu bihi shaya ilaahay keligii inay caabudaanoo cidna aanay la wadaajin ilaahay inay addeecaan oo ay ka amar qaataan oo aanay caasiyin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u ballan qaaday cidda ka soo baxda guditaanka xaqaas alkaraamata waasharaf karaamo iyo sharaf ilaahay subxaanahu watacaala inuu u yeelo waxaa ilaahay subxaanahu watacaala u yihi ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa waxa idinku sharaf badan ka ilaahay subxaanahu watacaala ugu cabsi badan ilaahay waxa uu yeelay qofka xaqiisa guda cizo iyo rifca sarrayn walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin ilaahay waxa uu leeyahay cizada iyo sharafta waxaa iskale allah waxaa ale rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa iskale dadka muuminiinta ah oo ilaahay iimaankooda uu ku siiyey ilaahay subxaanahu watacaala dulliga iyo hooseynta waxaa dusha uu ka saaray cidda ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisa ka soo bixi weyda waman yumin illaahu famaa lahu min mukrim cidda ilaahay uu dulleeyana cid sharaf iyo cizo u yeeli kartaa ma jirto qaala anabiyu calayhi asalaatu wasalaam wajucila adullu waalsagaaru calaa man khaalafa amrii wuxuu leeyahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dulliga iyo hooseynta waxaa dusha laga saaray oo la huwiyey cidda khilaafta amarkayga ilaahay subxaanahu watacaala intaa dabadeed waxa uu addoomihiisa u yeelay xuquuq ay isku leeyihiin waxa ilaahay uu faray addoon kastaa xaqa lagu leeyahay inuu gudo oo uu xifdiyo u ilaaliyo ilaahay waxa uu ka reebay addoomaha xuquuqdaasi inay dayacaan inay ihmaaliyaanoo waxba ay ka soo qaadi waayaan wuxuu leeyahay salmaan alfarisi isagoo la hadlaayo walaalkii abudardaa ina lirabbika calayka xaqaa walinafsika calayka xaqaa waliahlika calayka xaqaa faacti kula dii xaqin xaqah فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صدق سلمان رواه البخاري في صحيحه وحوليه سلمان الفارسي isagoo la hadlaya abudardaa oo rasuulku u walaaleeyey ogow abudardaa oo rabbigaa xaq buu kugu leeyahay naftaaduna xaq bay kugu leedahay ehelkaaga iyo gabadhaaduna xaq bay kugu leedahay fa acti kulla dii xaqin xaqah mid kastoo xaqle xaqiisa sii waxa uu yimi saxaabiga la yidhaahdo abudardaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay waanadaa xeesha dheere walaalkii salmaan uu ugu nasteexeeyey wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sadaqa salmaan salmaan run buu sheegay rabbigaana xaq buu kugu leeyahay naftaaduna xaq bay kugu leedahay ehelkaaguna xaq buu kugu leeyahay ee faacti kulla dii xaqin xaqah mid kastoo xaq kuule xaqiisa sii wa qaala anabiyu sala allahu calayh wasalam licabdillaahi bni camrin fa ina lijasadika calayka xaqaa wa ina licaynika calayka xaqaa وإن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا رواه البخاري في صحيحه وعلى بسو أشكتوتي عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى كسو أشكتوتي زوجديسي وعلى تلمانتين حقيدي كقابيي وحير رسولك صلى الله عليه وسلم جسد كاقي يتركاق حق بك قل يا عبد الله يو عندها قنا حق بك قل يهينا وإن تفيحسد وعد مسيسد qofka ku soo booqday ku soo ziyaartaana xaq buu kugu leeyahay qofka ilaahay kugu lamaanayo zawjkaaga ahayna xaq buu kugu leeyahay dadkaasoo dhan xuquuqdooda u gud waana lagaa xisaabin doonaa waa lagu weydiin doonaa waxaa ilaahay subxaanau wa tacaala uu ka digay addoommo xuquuqda la saaray addoomaha kale loo saaray inay dayacaan waxa ilaahay uu ku tilmaamay dayicitaankaasi inuu yahay dulmi waxa ilaahay uu sameeyey oo u yeelay maalin la idhaahdo yowma alqiyaama maalintaasi oo dulmiga ciddii gashay looga qisaasi doono ciddii ay dulmiyeen facan abi hurayrata ana rasuula allahi qaal latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha yowma alqiyaama xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa rawaahu muslim fii saxiixih wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam xuquuqda haddaad bixin weydaan intaad adduunyada joogtaan maalinta qiyaama ayaa xuquuqdaa laydinka qaadi doonaa ciddii idinku lahayd ilaa laxdii seenyada ahayd looga qisaaso laxdii geesaha lahayd ee geesaheeda markaa ku hirdiday waxa uu tilmaamayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam addoonka xaqii lagu lahaa adduunyada ku bixin waaya maalinta aakhire inuu bixin doono sida uu bixinayana rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa tilmaami doona xadiidkii noo soo socda waxaa taasi ayna tusinaysaa xuquuqda addoomuhu inay tahay mid aan laysu dhaaf ahayn ilaa xuquuqdooda loo gudo oo loo dhammaystiro ama iyagoo ay cafiyaan oo ay ka tanaasulaan wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam ittaquu adulma fa ina adulma dulumaatun yowma alqiyaama rawaahu muslim can jaabir iska ilaaliya dulmiga iyo xadgudubka qofka xaqiisii aad sii weydaan ama waxaanu gelin dusha aad ka saartaan dulmigu maalinta qiyaame waa mugdiyo macanaa qofka mugdi buu ku noqonayaa maalinta qiyaame ee nuur iyo iftiin addoonku uu baahan yahay wacan abi hurayrata can innabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal man kaanat cindahu madlamatun liakhiih min cirdihi aw min shayin falyataxallal minhu alyawm qabla an laa yakuna diinaarun walaa dirham in kaana lahu camalu saalix ukhida minhu biqadri madlamatih wain lam yakun lahu xasanaat ukhida min sayi'aati saaxibihi faxumila calayh rawaahu albukhaari wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo inala talinaayo tala ay naxariisi ku jirta iyo uturitaan war qofka walaalkii dulmi ka galay dulmigaasi oo ku saabsan cirdigiisa iyo sharaftiisa oo meeluu kaga dhacay amaba si kaleba uu uga galay maanta ha ka xalaashada buu uhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam waayo waxaa iman doonta maalin aanu diinaar iyo dirhamtoona aanu jirin maalintaasi waxaa jira waa acmaasha saalixa iyo sayi-aadka oo acmaashii xumayd ee dadka laga xisaabinayey hadduu leeyahay qofkaasi camal saalixa qofkii uu dulmiyeybaa camalkiisii saalixaa la siinaya waxaa laga siinayaa buu leeyahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dulmiga qofkaasi uu ka galay intuu leegyahay haddaanu xasanaad lahayn ama xasanaadkiisu ay dhammaadaan inta aan dadkii uu dulmiyey xaqooda loo gudin wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayhi wasalam sayi-aadka iyo xumaanaha ay galeen dadkii uu dulmiyey ayaa laga soo qaadaya isaga dusha laga saaraya waxaa axaadiida qaarkeed ay tusinaysaa dabeetana naarta ayaa lagu tuuraya marka sayi-aadkoodii iyo xumaanahoodii loo xambaariyo maanta ayaa marka ay fududahay qof kastaaba xaqa inuu gudo qofkii xuquuqda gudi waayay inuu ka toobad keeno maalintaasi arrinku waa adag yahay qof waliba camal saalixa waa u baahan yahay oo in laga qaado diyaaru maaha qof walba sayi-aadkiisa iyo xumaanihiisa ayaa cusleeyey kuwo kale in loogu darana ma jeclaysanayo raallina kama aha ilaahay subxaana wa tacaala haddaba waxa uu ka dhigay mujtamaca muslimkaa mid xuquuqda laysku leeyahay isu gudaaya oo qofna qof aanu dulmi ahay inaanu meel kaga dhacahayn waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay usrada iyo qoyska seeskii u horreeyey uu lahaa mujtamaca muslimkaa haddii seeskaasi uu hagaago mujtamacu uu hagaagaya haddii seeskaasi uu hagaagi waayana mujtamacu hagaagi maayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay qoyska ama reerka mid ka kooban laba qof oo markaa shuraaka arrinkaasi ku ah mas-uulka koowaadna waxa ilaahay uu ka dhigay rajulka iyo ninka sida ilaahay uhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa ilaahay subxaana wa tacaala haddaba qoyska iyo usrada oo ah seeskii koowaadee mujtamacu u lahaa waxaa ilaahay dhexdooda u dhigay mawadda waraxma jacayl iyo kalgacayl waxaa ilaahay noloshooda uu ka dhigay nolol saciida oo lagu reeyo markaa lagu barwaaqoobo wuxuu ilaahay leeya wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja ilaahay waxaa ka mid ah aayaadkii calaamadaha tusinaya inuu ilaahay idiin naxariistay oo aada uu idiin ilaaliyey tusinaayo ilaahay xikmadiisa weyn tusinaayo ilaahay cilmigiisa ballaadhan an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja inuu ilaahay nafihiina idinka abuuray kuwa dumar oo idinku lamaaneeyey ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa inay yihiin dumarkaasi kuwa ragga munaasib u ah oo isku shakliyo isku qaab ay yihiin wuxuu ilaahay leeyay litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay waxaa dumarkaa uu idinku sameeyey inaad ku xasishaan aad ku degtaan waxaa dhexdiina ilaahay uu ka yeelay jacayl iyo naxariis aada isu naxariisanaysaan oo aada isjeceshihiin waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ratib uu ka dhaliyey zawaajka iyo guurka asbaab fara badan oo keensanaysa dadkaasi inay isjeclaadaan inay isu naxariistaan asbaabtaasi waxaa ka mid ah nafciga iyo waxtarka ninku uu ku qabo gabadhiisa iyo nafciga iyo waxtarka gabadhu ay ku qabta ninkeeda waxaa ka mid a waxtarka ninku uu ku qabo gabadhiisa inuu ilaahay subxaana wa tacaala awlaad ka siiyo oo awlaaddaasi ay u tarbiyadaysay u hagaajisay u koriso oo isaga laftiisa markaa ay u khidmaysay u shaqayso oo uu ku xasilo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka yeelay ninka iyo gabadha dhexdooda naxariis iyo jacayl aanu laba qof oo kale dhexdooda dhigin ina fii dalika la aayaatin liqowmin yatafakkaruun waxaa rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahy arrinkaa waxaa ku sugan aayaad iyo calaamado waaweyn oo ay wax ku qaataan dadka fikiraya naftooda dib ugu noqonaya waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay zawjada iyo gabadha mid libaas iyo huwa ah ninkeeda sidaasoo kale ninkana wuxuu ka dhigay mid dhar u ah gabadhiisa ilaahay wuxuu yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dumarkii waxay idin yihiin raggiyo hu iyo dhar bay idin yihiin idinkuna sidaasoo kale hu iyo dhar baad u tihiin waxaynu garanaynaa inuu ogsoonnahay maadaama aynu nahay dad ibni aadamah oo ilaahay ugu nicmeeyey inaynu dhar xidhanno dharku waxtarka inoo leeyahay baynu ogsoonnahay qofka iyo dharkiisa wax u kala dhowi ma jiraan ninka iyo gabadhiisuna waa sidaasoo kale sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo dharku qofka wuxuu asturaa cawradiisa waxa uu ka celiyaa qabowga iyo kuleylka waxa uu ka celiyaa dabaysha iyo wasakda sidaasoo kale ayaa zawjku u yahay zawjadiisa zawjaduna sidaasoo kale ayaa zawjkeeda u tahay sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamayo waxaa ilaahay markaa uu tilmaamayaa maadaama gabadhii ninkii huwa ay u tahay ninkuna sidaasoo kale iyada u yahay in qofku markaa maryihiisa uu ilaashado oo maryaha xaqooda uu siiyo oo qofku maryihiisa inuu dulqaato oo hadday wasakhoobaan inuu wasakdaasi ka maydho oo aanu wasakdaasi ku tuurin sidaasoo kale ayaa looga baahan yahay ninku inuu gabadhiisa ka yeelo gabadhuna inay ninkeeda ka yeesho ilaahay subxaana wa tacaala si maxabbadaa jacaylkaa iyo naxariistaa uu dhex dhigay ninkiiyo gabadhu si ay u daa'imto waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu faral yeelay xuquuq xuquuqdaasi oo haddii la ilaaliyo oo la xifdiyo laga soo baxo jacaylkaa iyo naxariistaa ilaahay uu dhex dhigay ay daa'imayso ay noqonayso mid joogtaa oo reerkuu noqonaayo mid salka dhigo oo istiqraar la yimaada waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qof kasta uu faro ka mida labadaa qof inka kale xaqiisa uu gudo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku dhiirigeliyey haddii xaqiisa isaga laga gaabiyo inaanu isagu xaqa lagu leeyahay ka gaabin inuu dulqaato arrinka caynkaasi ah darsigeennan maanta insha allahu tacaala waxaynu ku qaadan doonaa xuquuqda labada zawj ay isku leeyihiin fi shariicati algharaa shariicadan islaamka ee quruxda badan ee nafciga iyo wanaagga faraha badan uu ku jiro waxaynu ku bilaabi doonaa biidni illaah xaqa ninku uu ku leeyahay gabadha waayo xaqa ninku uu gabadha ku leeyahay baa weyn iyadoo xaqeedu aanu yaraynoo isaguna u weyn yahay sida nusuustu ay tusisay sida awgeed gabadha muslimadda ah masaa-isha sharciga ee waajibka ku ah inay barato kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inay barato xuquuqda labada qof ay isku leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay zawjka iyo ninka mid gabadha imtixaan u ah inta adduunyada ay joogto waa lagu imtixaamaya bal xaqiisa iyo waajibka loo saaray inay ka soo baxdo iyo inay noqoto mid arrinka caynkaasi iyo dayacda wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo tilmaamaya xaqa ninku uu leeyahay weynidiisa ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه رواه البيهقي وابن حبان بسند حسن وإليه رسولك صلى الله عليه وسلم qofna uma banaana inuu u sujuudo qof kaleo ibnu aadama haddii cid ay u habboonaan lahayd inay cid kale u sujuuddo gabadha ayaan fari lahaa inay ninkeeda u sujuuddo waayo xaqa uu ku leeyahay baa mid weyn oo ilaahay subxaana wa tacaala u weyneeyey wa qaala calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadih law kaana min qadamihi ilaa mafraqi ra'sihi qurxatan tanbajisu bilqayxi waasadiid uma istaqbalatu falaxasathu maa addat xaqah wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu calayh wasalam allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartee haddii ninkuu ahaan lahaa laga bilaabo lugtiisa ilaa madaxiisa kala barhkiisa mid wada boog iyo nabara boogahaasi iyo nabaradaasoo dheecaan iyo madaxii ay ka da-ayso oo gabadhu intay ka hor timaado ay ka leefi lahayd wallaahi inaanay xaqiisa guddeen buu uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xaqiisu intaasi waa ka weyn yahay waana ka qiimo badan yahay waana ka sarreeyaa ha ogaato gabadha muslimadda ahi zawjkeeda iyo ninkeedu waa jannatuhaa wa naaruha isaga ayaa jannadeediiya ama naarteediiya marba isaga sida ay ka yeesho arrinkeedu noqonaya haddii xaqiisa ay guddana jannay ku helaysaa haddii xaqiisa ay gudi weydana waa naar فعن حسين بن محصن عن عمة له أتت النبي في حاجة لها وحولي حسين بن محصن صحابي غير هذا إسلام الدبي وتمي رسولك صلى الله عليه وسلم يذوق لها ليس أتيدي أهرنا إلهي ففرغت من حاجتها أتيدي دي بيد ميستنوري فقال لها رسول الله أذات زوج أنت وحور رسولك صلى الله عليه وسلم ma mid mid nin la miyaa tahay adigu qaalat nacam waxay tidhi haa qaala fakayfa anti lahu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkaaga sidee baad u tahay miyaad u wanaagsan tahay mise waad ku xun tahay qaalat maa aaluuhu ilaa maa cajajtu canhu wanaaggiisa iyo waxtarkiisa kama gaabiyo bay tidhi ilaa waxaan awood u waayo mooyaane qaala calayhi asalaatu wasalaam undurii ayna anti minhu فإنما هو جنتك ونارك أخرجه أحمد وغيره بسند حسن وحول رسولك صلى الله عليه وسلم قبل يهي من كاد سياد كتهي بل كفيرسو فإنما هو جنتك ونارك إسجع يا جنة دي أما النار تادية سياد كتهي هدي تايسي ونأكسن نوات جنة دي هدي عاد كحما تنوى النار تادي وحمر كاول علي الله باهن يهي سيقبل حقا وين الله صاريه وقصوا بحده inay ogaato bal xuquuqda waajibka ku ahi maxay tahay ee ilaahay subxaana wa tacaala zawjkeeda iyo ninkeeda ugu waajibiyey xuquuqdaasi waxaa u horeeya taacatu zawj ninkeeda gabadhu inay ka amar qaadato waa xuquuqda u horraysa bay ka mid tahay waxaanay ka mid tahay xuquuqda kuwa ugu muhiimsan oo uguna waajibsan gabadha markaasi ah gabadh fariid oo caqli badan waata weyneynaysa wuxuu ilaahay weyneeyey rasuulku waata ku dadaalaysa inay zawjkeeda iyo ninkeeda adeecdo waayo waxay og tahay ay ka warhaysaa zawjkeedu ay adeecdo inay janno ku helayso qaala sala allahu calayhi wasalam idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xafidat farjaha wa ataacat zawjaha qiila laha dkhuli ljannata min ayi abwaabiha shi't rawaahu ibnu maaja bisanadi saxiix wuxuu leeyahay nebi maxamed gabadha hadday tukato shanta salaadood oo ay bisha ramadaanna soonto nafteedana xumaan ay ka ilaaliso bimacnaa xaqii ilaahay bay markaa ka soo baxday oo ninkeedana ay adeecday ka amar qaadato waxaa la yidhaahdaa maalinta qiyaame albaabada jannada ka adoonaysid ka gal allahu akbar taacadii zawjka janna ayaa ay ku helaysaa gabadhu waxay og tahay gabadha muslimadda ahi zawjkeeday caasiday ka amar qaadan weydaa inay ka mid tahay asbaabta keenaysa inuu ilaahay u cadhoodo qaala annabiyu calayhi asalaatu wasalaam والذي نفسي بيده ما من رجل ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتابى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها رواه مسلم وحلي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إله نفتيد قعنتي سكترتان كدارته ma jira nin gabadhiisa firaashka ugu yeedhaya oo ay diidayso onay ka amar qaadanahayn ilaa hadday sidaasi dhacdana allaha subxaanahu wa tacaala addoomihiisa iyo khalqigiisa ka sarreeya wuxuu ahaadaa mid gabadhaasi u cadhoonaya ilaa ninkeedu uu ka raalli noqdo gabadha muslimadda ay jannay doonaysaa zawjkeeday addeecaysaa ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa iyo cadhadiisay ka baqaysaa way iska ilaalinaysaa ninkeeda inay ka amar qaadan weydo ilaahay baa ku dhiirigeliya dumarka muslimaadka inay addeecaan raggooda fa qaala subxaanah faalsaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah dumarka saalixaadka ahi waa kuwa qaanitaata ay mutiicaatun lilaahi waliaswaajihinna waa kuwa ilaahay addeeca raggoodana addeeca xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah waa kuwa ninkoodu marka uu ka maqan yahay naftooda iyo maalkiisa iyo carruurtiisaba ilaaliya iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa qaadanaya sidaa awgeed baa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu nisaa'i khayr dumarka teebaa u khayr badan baa layidhi qaala calayhi salaatu wasalaam allatii tutiicu idaa amar waata ninkeeda adeecaysa marka uu amro oo amarkiisa markaa qaadanaysa markaa gabadha muslimadda ahi waa inay iska ilaaliso zawjkiisa zawjkeeda inay ka amar qaadan weydo inay hadal ku soo celiso inay la muranto markaa amar uu siiyo ama marka wax wanaagsan uu faro ha ogaato se gabadha muslimadda ahi inaanay bannaanayn ninka in lagu addeeco wax ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caasinayo liannahu laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq laguma adeeci karo wax ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caasinayo bal hadda u fiirso xadiidkan la yaab ka badan can ummi almu'miniina caaisha ana imra'atan min alansaar zawajat ibnataha fatamacata shacru ra'siha waxay leedahay caaisha radia allahu canha gabarh ka mida dumarkii ansaarta ayaa inanteedii markaa guurisay bimacnaa nin baa la siiyey timihii madaxeeda ayaa markaa adkaaday oo yaraaday faja'at ila annabiyi sala allahu calayh wasalam fadakarat dalika lahu rasuulka ayay u timi oo arrinkaasay u sheegtay waxaanay ugu dartay inay tidhi inna zawjahaa amaranii an asila fii shacrihaa ninkeedii inantayda wuxuu i faray inaan timaheeda tima ugu xidhiidhiyo kale oo ardafiishal oo aanay lahayn faqaala calayhi salaatu wasalaam laa inahu lucina almuwasilaat imaamu albukhaari baa xadiidka wariyey fii baab laa tutiicu almar'atu zawjaha fii macsiyati rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ninka amarkiisa ha qaadanin inanka aada sodoga u tahay hadalkiisa ha maqlin waayo waa la nacdoole ilaahay naxariistiisa ayaa laga fogeeyey dumarka dumarka timaha timahooda timo kale markaa ugu xidhiidhiya oo aanay lahayn waxaa markaa xadiidkani ina tusinayaa inaan zawjkiiyo ninka wax macsiya aan lagu adeecahayn hadduu faro gabadha inay salaaddii faralka ahayd ka tagto ama ay ka tagto soomkii faralka ahaa ama uu faro xijaabka inay tuurto oo ay dhigto amabase waxa weeyaan uu faro inay wax macsiyaa guriga dhexdiisa ay ka samayso ama dabadiisaba inay arrinkaasi ka amar qaadato maaha gaar ahaan dumarku marka ay marayaan xaaladaha farxadaha iyo zawaajka waa inay iska ilaaliyaan ilaahay cid aan ahayn tabaaraka wa tacaala inay ku adeecaan wax ilaahay ay ku ku caasiyayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa ay ku khilaafayaan waxaa gabadha muslimadda ah xuquuqda lagu leeyahay ka labaad uu yahay an tasuuna cirdahu wa tuxaafida calaa sharafihi inay ninka markaasi ilaaliso cirdigiisa iyo sharaftiisa taasina waxa ay ku imanaysaa inay iyadu nafteeda ilaaliso oo xumaan oo dhan ay ka ilaaliso waayo gabadhu waa meeshii ninka ceebtu ay ka qabanaysay iyada ayaa ninkeeda ceeb iyo xumaan usoo jiidi karta iyada ayaa wanaag iyo sharaf iyo ammaan usoo hoyn karta sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku ammaanay dumarka muuminaadka inay yihiin xaafidaatun lilgaybi bimaa xafida allah kuwa naftooda xifdinaya oo xumaanta iyo sharaf darrada ka ilaalinaya iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka amar qaadanaya gaar ahaan marka ninku uu ka maqan yahay ee aanu la joogin gabadha muslimadda xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid a an laa ta'dana fii beytihi ilaa biidnih inaanay gurigiisa u ogolaan cid aan u ogolayn facan jaabir bni cabdillaahi can innabiyi sala allahu calayh wasalam qaala ina lakum calayhina an laa yuuطi'na furushakum axada takrahuun walaa ya'danna fii buyuutikum liman takrahuun wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ragow dumarkii xuquuq baad ku leedihiin xuquuqdaasi waxaa ka mid a inaanay u goglin oonay ku joojin firaashyadiina cidaad nacaysaan oo aynaan raalli ka ahayn inaanay u ogolaan guryihiina inay soo galaan cid aad nacaysaan oo raalli aydaan ka ahayn wa fii riwaaya walaa ta'danu fii beytihi wa huwa shaahidun ilaa biidnih wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam ninku isagoo jooga gurigiisa cidi inay soo gashay aanay u ogolaanin ilaa isagu arrinkaa inuu ogol yahay mooyaane waxa ahlulcilmigu ay leeyihiin isagoo jooga mar haddii la yidhi yaanay cid u ogolaanin marka uu maqan yahayna arrinku waa ka sii daran yahay waxaa markaa arrinka caynkana lagu fasirayaa bay leeyihin ahlulcilmigu haddii markaa aanay ogeyn ninku inuu arrinkaa raalli ka yahay haddiise ninku uu idhaahdo raalli baan ka ahay oo cid kastoo aan dhibaato lahayn gurigeenna waad u ogolaan kartaa iyadoo markaa wax khulwa aan la samaynahayn iyo la keli noqosho isla markaa aan dadkaasi ikhtilaad iyo dhexgalla aan ku samaynahayn haddii ninku sidaa u yidhaahdo waa u ogolaan kartaa haddii ogtahay arrinkaa inuu raalli ka yahayna waa u ogolaan kartaa haddiise aanay ogeyn inuu raalli ka yahay ilaa idan iyo markaasi ogolaansho ay ka hesho uma ogolaan karto haddii uu yidhaahdo uma ogoliyo amarka caynkaasi iyo uu siiyana arrinku taasi waaba kasii daran yahayba markaa gabadha muslimadda ahi waa inay ogaato guriga ninka ayaa ka mas-uula isaga ayaa markaa cidduu doonana u fasaxaya cidduu doonana u diidaya iyadu waa inay markaa isaga ka amar qaadato oo gurigiisa markaa cid aan u ogolayn aanay soo gelin xuquuqda lagu leeyahay gabadha muslimadda waxaa ka mid a anlaa tusiiha ilayhi walaa tu'dii inaanay ninkeeda markaa xumaan ku samayn dhibaatana inaanay gaadhsiin dhibaatadaas iyo xumaantaasi ha haata mid carabka ka imanaysa ama ha noqoto mid waxa weeyaan gacanteeda iyo xubnaheeda ka imanaysa facan mucaadi bni jabalin can innabiyi sala allahu alayh wasalama qaal laa tu'dii imra'atun zawjaha fi ddunyaa ilaa qaalat zawjatuhu min alxuuri alciin laa tu'diihi qaatalaki allah fainamaa huwa indaka cindaki dakhiil yuushaku an yufaariqaki ilayna rawaahu axmed waatirmidiyu bisanadin xasan wuxuu leeyahy nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam gabadha adduunyadu hadday dhibto zawjkeeda iyo ninkeeda inta adduunyada uu joogo waxaay tidhaahdaa zawjada jannada uu ku leeyahay ee ka mida dumarka xuuralciintu naaha dhibin ilaahay naxariistiisa ha kaa fogeeye agtaada in yar buu joogaayo maalmaha adduunyadu waa tirsan yihiin waana la dhimanayaayo waa la soo dhaafayaa waxaana dhowbay tidhaahdaa maalinta uu kaa imanayo annaga uu noo imanaayo markaa gabadha muslimadda ahi waa inaanay zawjkeeda dhibaatayn waa inay iska ilaaliso hadalka xun uu karaahiyaysanayo oo ay ku dayaasho kalaam wanaagsan inay kula hadasho wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati gurafan yuraa daahiruhaa min baatinihaa wa baatinuhaa min daahirihaa waxau leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jannada dhexdeeda waxaa yaalla oo ilaahay uu ku sameeyey qolal xaggooda hoose marka la joogo ama gudahooda dabaddooda la arkaayo marka dabadda laga joogana gudahooda markaasi la arkaayo bimacnaa waxay ka samaysan yihiin muraayado aada iyo aada u qurux badan waxaa rasuulka lagu yihi calayhi salaatu wasalaam qolalka caynkaasi ee jannada ku yaalla yaa iska leh ilaahay yaa u diyaariyey wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam liman atcama atacaam wa anaala alkalaam wa sallaa billeyli waannaasu niyaam waxa ilaahay u diyaariyey qofka hadalka jilciya oo hadal wanaagsan dadka kula hadla oo dadka masaakiintaana quudiya oo habeenkiina tukada iyadoo dadku ay hurdaan oo markaasi ay khuurinayaan gabadha muslimadda ahi waa inay ilaahay ka baqato subxaana wa tacaala waa inaanay markaa ninkeeda afka iyo carabka aanay ku taagin hadal wanaagsan markaa walaaltinimo iyo naxariis iyo kalgacayl uu ka muuqdo waa inay kula hadasho waxaa ka mid a xuquuqda gabadha lagu leeyahay an tashkura zawjaha walaa takfuru ninkeeda inay umahadnaqdo oo wanaagga uu siiyey aanay dafirin xaqa caynkani aada iyo aad buu u weyn yahay ilaahay subxaana wa tacaala ragga waa ka fadilay dumarka waxa ilaahay uu kaga fadilay inuu iyaga maamulka u dhiibay inuu iyaga ka dhigay kuwa biilka bixinaya arrinka noocaasiyo la kifaaxaya wuxuu ilaahay ninka uga dhigay gabadhiisa sayid iyo melik wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa yashkuru illaha man laa yashkuru innaas laa yashkuru illaha man laa yashkuru innaas rawaahu axmed wa abu daawuud waatirmidi can abi hurayra ilaahay uma mahadniqin qofka aan dadka umahadniqin qofka dadka wanaagga u sameeya aan umahadniqin ilaahay subxaana wa tacaala uma mahadniqin waayo ilaahay baa faray qofka wanaag kuu sameeya inaad umahadnaqdo haddaanad umahadniqin ilaahay subxaana wa tacaala faritaankiisa iyo amarkiisaasi ayaad caasiday ilaahayna subxaana wa tacaala inaanad umahadniqin ayaa xaqiiqadu markaasi ay noqonaysaa gabadha muslimadda ah waa inay ilaahay ka baqato waa inay garato ninku fadliga uu ku leeyahay wanaagga uu qabtay marka waa inaanay ilaabin waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ay ka warinaya saxaabiyadda laydhaha asmaa bintu yaziid qaalat mara binaa rasuulu llahi wa naxnu fii niswa waxaana soo maray bay tiri rasuulka sala allahu alayh wasalam annagoo dumar dhex joogna fasallama calaynaa wa qaal iyaakuna wa kufra almunacimayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana salaamay waxaanu idhi dumarow iska ilaaliya waxaan idinka digayaa inaad dafirtaan wanaagga ay idiin qabteen labada markaa dadka u nicmeeya faqulnaa yaa rasuula allah wamaa kufru lmunacimayn waxaanu idhi bay leedahay gabadhaasi rasuulka ilaahayow maxaa uu yahay kufriga lagu sameeyo labada munacimaynka ah qaala lacalla ixdaakuna tatuulu aymatuhaa bayna abawayha waxaa laga yaabaa midkiin in markaa labadeeda waalid muddo ay ag joogtay iyadoo nin la-aana oo watacnas markaa halkaasiba laga yaabo inay daaweyn ku gaadhay fayarzuqaha allahu caza wajalla zawjan wayarzuqahaa minhu maalan wawalada ilaahay subxaana wa tacaala inuu zawj ku arsaaqay baa markaa laga yaabaa oo ilaahay subxaana wa tacaala ninkaasi uu ka siiyey maal iyo xoolaba oo fataqdaba alkabba ay cadhooto markaa hal mar oo faraaxa taquul maa ra'aytu minhu yowman khayran qad oo ay tidhaahdo maalin markay cadhooto weligeeda khayr iyo wanaag kamaan arag waxa arrinkaa caynkaasi uu yahay kufri bimacnaa waa wanaaggii ninkuu u qabto gabadhu ay aasayso waa in ninkii oo aanay u mahadnaq ahayn xaqiisii ayaa markaa aanay gudahayn gabadha caynkaasi wacan ibni cabbaasin qaala qaala anabiyu calayhi salaatu wasalaam uriitu nnaar wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam naartii baa lay tusiyey naartii ayaa markaa laysoo bandhigay fa idaa aktaru ahliha annisaa mise waaba dadkeedoo dumar ay u badan yihiin yakfurna buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa dumarku naarta ay ugu bateen waxa ay sameeyaan inay wanaagga ay aasaan qiila ayakfurna billaah ma ilaahay bay ka kufriyaan baa la yidhi qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam yakfurna alcashiir zawjka iyo ninka ilaahay ku lamaaneeyey ayaa wanaaggiisa ay aasaanaanay uga mahadnaqin oo ay dafiraan wayakfurna alixsaan wanaagga markaa loo qabtayna way dafiraan low axsanta ilaa ixdaahunna adahra haddii aad midkood sanadkao dhan wanaag u qabato uma ra'at minka shay-an qaalat maa ra'aytu minka khayran qad oo dabeeta ay ka aragto markaa shay yar oo aan raalli gelinahayn waxay odhanaysaa weligeeda khayrkamaan arag imaamu bukhaari ayaa xadiidka wariyey gabadha muslimadda arrinka noocaasi waa inay ka digtoonaato ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa waa inay xusuusnaato maaha markaa cadhada iyo ficiltanku inuu ilow siiyo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ku waajibiyey ninkeedu markaa wanaaggiisa waa inaanay qarin xumaantiisana markaa waa inaanay bannaan ka soo dhigin waxaa ka mid a xuquuqda gabadha lagu leeyahay an talzama baytahu falaa takhruju minhu walow ila almasjidi ilaa biidni gabadhu guriga ninkeeda waa inay ku nagaato guriga waa inaanay ka bixin walow meeshay aadaysa masaajidkaba ha noqdee ilaa inay ogolaasho ka haysato mooyaane ilaahay baa gabadha muslimadda arrinka caynkaasiyo faray ilaahay wuxuu yihi waqarna fii buyuutikunna dumarow gurigiina ku nagaada buu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy imaamu albukhaari raximah ullah baabu khuruuji nnisaa'i bixawaa'ijihinna baabka inay dumarku u bixi karaan baahidooda macnaa waxa uu tusinayaa markaa dumarku inaanay bixi karin iyadoo wax baahiyo u yeedhay bixitaankaasi aanay jirin waxa uu sheegay xadiidka caaisha wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dumarka la hadlaaya qad adina allahu lakunna an takhrujna lixawaa'ijikunna dumarow ilaahay waa idiin ogolaaday inaad u baxdaan baahidiinna laakiin iyadoo wax baahiyo idin saaraysa aanay jirin oo ilaahay subxaana wa tacaala ninka uu idin siiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala waajibkii uu saaray uu ka soo baxay oo wax walba uu idiin dhammaystiray inaad baxdaan wax idinku kalifaya iyadoona jirin ha bixina buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadha muslimadda ah waxa uu tilmaamay rasuulku sala allahu calayh wasalam haddii ay masaajidka tegayso ama cashar ha dhiganayso ama muxaadaraha tegayso ama salaada ha soo tukanayso inay arrinka noocaasi ninkeeda uga idan iyo ogolaansho dalabto oo aanay iska bixin ninkeedana waxaa loo baahan yahay sida inoo iman doonta inaanu gabadha markaa cadaadin oo meel wanaagsan hadday u baxayso inaanu markaa ka diidin wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka cabdillaahi ibnu cumar uu warinaayo ida istaadanat ilmar'atu axadakum ila almasjid falaa yamnacha wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii midkiin gabadhiisu ay ogolaansho ka dalabto oo ay tidhaahdo meel xun tegi maayo masaajidka ayaan tegaya wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaanu u diidin waxaa marka arrinka caynkaasi uu tusinayaa gabadha bixitaankeedu inuu ku xidhan yahay ninka ogolaanshiyihiisa iyo inuu ninku idan arrinka noocaasiya u sameeyo oo aanay iska bixi karin iyadoo markaan ogolaansho ka haysan ogolaanshahaasi wuxuu noqon karaa mid gaar ah oo bixitaanka marka ay baxaysa ay uga qaadatay idan waxaa kaluu noqon karaa mid guud oo gabadha ninku uu siiyey oo wuhi meel kastoo wanaagsan waad tegi kartaa wuxuu leeyahy sheikhulislaam raximahullah isagoo ka hadlaya masalada laa yaxilu lizawjati an takhruja min beytiha ilaa biidni gabadha muslimadda uma banaano inay gurigeeda ka baxdo ilaa ninkeeda u ogol mooyaane wuxuu leeyahy waidaa kharajat min beyti zawjiha bigayri idni kaanat naashiza caasiya lilaahi wa rasuulih mustaxiqa lilcuquuba hadday gurigeeda ka baxdo iyadoo ninkeedu aanu ogolayn waxay noqotaa buu ihi shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah mid markaa amar diida samaysay ilaahay caasiday oo rasuulka caasiday mutaysatay ilaahay adduunka iyo aakhiraba inuu ku ciqaabo waxaa kaluu leeyahy shaykhulislaam raximahullah faalmar'atu cinda zawjiha tushbihu araqiiq waalasiir gabadhu ninkeeda agtiisa waxay ka dhigan tahay addoon oo kale iyo qof lasoo qafaashay oo kale falaysa laha an takhruja min manzilihi ilaa biidni uma banaana buu leeyahy inay gurigiisa ka baxdo isagoo ogolaado mooyaane sawaaun amarahaa abuuha aw ummuha aw gayru abaweyha biitifaaqi ala'ima waxaa isku mida buu leeyahy shaykhulislaam raximahullah bixitaankaa ninkeedu uu diidan yahay haddii aabbaheed uu faro ama hooyadeed ay farto ama cid kaleba ay farto uma banaana inay baxdo wuxuu leeyahy sheikhulislaam raximahullah gabadhu inta labadeeda waalid ay la joogto labadeeda waalid inay adeecdo ayaa xaq iyo waajib loogu leeyahay maalinta markaa la guursado ee nin arrinkeeda uu la wareego daacadii labada waalid ay ku lahaayeen waxaa la wareegay buu leeyahay zawjkeeda haddii ay iska hor yimaadaan daacada iyo ka amar qaadashada ninka iyo ta labada waalid laga amar qaadanaya ta ninka ayaa markaa la horumarinayaa sidaasi ayaana nusuusta ay tusinaysaa gabadha muslimadda ahina waxaa loo baahan yahay arrinka caynkaasi inay ku baraarugsanaato waxaa maanta markaa imtixaan iyo musiibo ah in dumarkii muslimaadka ahaa in badanoo ka midii laga yaabo inaanay ka amar qaadan raggooda oo haddii meel ay u diidaan ay iska tagaan hadday idhaahdaan habixinna ay baxaan ha ogaato gabadhu cidday caasiyaysa inuu ilaahay yahay ilaahayna subxaanau wa tacaala macsiyadiisa ciqaab iyo cadha ayaa markaa lagu kasbadaa ilaahay subxaanau wa tacaala markaa dumarku ha ka baqaan waxaa la yaabloo arrin laga murugoodaa inaad arkayso dumar waaweyn oo ka soo baxay guryahoodii oo suuqyada iyo markaa hudheellada ragga la gelaaya oo meelahaas iyagoo cunto markaa ka cunaaya la arkayo laga yaabo raggoodina inaanay ogeyn haddii raggoodu arrinkaasi ay og yihiin oo markaa ay ku waafaqsan yihiinna iyaguna dembiga iyo xumaanta waa la qabaan gabadha muslimadda wuxuu ninku xaq ugu leeyahay an tatazayana lahu wa tatajamal waa inay ninka isu qurxiso gabadha muslimadda ahi wa an tabtasima fii wajhihi daa'ima waa inay noqoto mid mar walba u muujinaysa weji furfuran iyo farxad iyo dhoolla caddayn waa inaanay noqon markaa mid ninkeeda kula kulanta weji markaasi cabuusa oo duuduuban oo farxad iyo wanaagaanu ka muuqan waa inaanay gabadhu markaa ninkeeda hortiisa u muuqan suuraduu karhaayo uu nacaayo waxaa imaamu tabaraani u wariyey raximahullah min xadiidi cabdillaahi bni salaam qaala annabiyu calayhi salaatu wasalaam khayru nnisaai man tasuruka idaa absarta wa tutiicuka idaa amarta wa taxfadu haybataka fii nafsiha wa maalik wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarka waxaa u khayr badanta markaad eegto ku faraxti gelinaysa oo markaad amartana ku adeecaysa oo markaad ka maqan tahayna naftooda iyo maalkaagaba ilaalinaysa waxaa rasuulka la weydiiyey ayu nisaa'i khayr dumarka teebaa u khayr badan faqaala calayhi salaatu wasalaam tasuruhu idaa nadara ilayha ta faraxti gelinaysa marka u eego wa tutiicuhu idaa amar oo ka amar qaadanaysa marka uu wax faro walaa tukhaalifuhu fii maa yakrah oo aanu u weydaaranhayn wuxuu nacaayo fii nafsiha walaa fii maalih nafteeda iyo markaa xoolihiisa toona axmed baa wariyey bisanadin xasan waxaa markaa labada xadiid ayna tusinayaan walaalayaal in looga baahan yahay gabadha muslimadda inay noqoto mid ka farxinaysa markaa ninkeeda waxyaabaha ay kaga farxinaysa waxaa ka mid a inay gabadhu markaa nafteeda ay ka warhayso oo nafteeda ay ilaaliso oo markaa ay ilaaliso xataa nadaafadda jirkeeda iyo nadaafadda dharkeeda oo ninkeedu raayaxo wanaagsan mooyaane wax kale aanu ka arag indhihiisuna markaa qurux iyo dhalaal mooyaane wax kale aanay qaban arrinka caynkaasi wuxuu keensanayaa ninka markaa qalbigiisu inuu soo jeesto hase ahaatee haddii gabadhu ay noqoto mid markaa weji furfurnayn oo aan ninkeeda farxad iyo kalgacayl aan kula kulmahayn qurux iyo dhalaalla aanu ka muuqan waxaa dhacaysa ninka qalbigiisu markaa inuu ka jeesto waxaa dhimanaysa naxariistii iyo kalgacaylkii ilaahay subxaanau watacaala uu tilmaamay inuu dhex dhigay markaa ninka iyo gabadhiisa waxaa arrin aad iyo aad looga yaabaa in fara badanoo dumarka ka midii markay meel tegayaane gurigooda ay ka baxayaan inay aad iyo aad naftooda uga shaqeeyaan oo ay isqurxiyaan oo dharka u wanaagsan ay xidhaan inta ay gurigooda joogaanna naftooda ay ihmaaliyaan oo aanay markaasi ku dadaalin inay ninkooda qurux iyo wanaag ay tusaan arrinka caynkaasi waa arrin aad iyo aada u foolxun waxaa arrinka caynkaasi oo ku dabaqmay wadaada ahlucilmigu masalka ama maahmaahda carabida ee tidhaahda qirdun fi lbeyti wa khazaalun fi shaaric waa gurigana daayeer buu ku yahay qofku bimacnaa shaarica iyo dabadda marka uu tagana qofkaasi waxa uu ka dhigan yahay bahasha deerada la yidhaahdo xagga quruxda iyo wanaagga iyo bilicda iyo dhalaalka markaasi ka muuqda gabadha muslimadda ee markaa fariidda ee caqliga badan arrinkeedu sidaasi maaha waa ka duwan yahay quruxda iyo wanaagga waxay u muujisaa oo ay tusisaa zawjkeeda si markaasi uu u jeclaado qalbigiisuna uu ugu soo jeesto naxariista iyo kalgacaylka ilaahay subxaana wa tacaala uu dhex dhigayna uu u daayimo waxaa gabadha muslimadda xuquuqda saaran ka mid a inay ninkeeda u khidmayso iyo carruurtiisa inta guriga markaa dhexdiisa ay joogaan iyadoo khidmadeeda iyo shaqadeedaasi ay tahay markaa inta uu keensanayo curfiga iyo dhaqanka wanaagsani arrinkaasi wuxuu ka mid yahay sida saxdaa xuquuqda waajibka gabadha ku ah waayo zawjku sida ilaahay tilmaamay waa sayidkeedii wa hiya caaniyatun cindahu bisunnati rasuuliillah waxay ka dhigan tahay mid asiirada sida sunnada rasuulka ay tusisay wa cala alcaani waalcabdi alkhidma qofka markaa cabdi ka dhigan iyo qof markaa caani oo asiira waxaa dushiisaa inuu khidmeeyo oo uu shaqeeyo arrinka caynkaasiina waa macruufka iyo wanaaggii ilaahay subxaana wa tacaala uu dumarka ku waajibiye ugu waajibiye markaasi raggooda gabadha markaa khidmadeedu sida horeba aan u tilmaamay iyo shaqadeedu waxay noqonaysaa mid lagu xadeeyey curfiga iyo dhaqanka wanaagsani sida uu keensanayo sidaa awgeed dumarka shaqada looga baahan yahay waa kala duwanaanaysaa oo haddii gabadhu marka ay tahay gabadh reermiyada shaqadii markaa reermiyiga ayaa ninkeeda markaa waajib ugu ah inay u qabato u samayso haddii magaalo ay joogtona shaqadii magaalada ayaa looga baahan yahay saasoo kale gabadhii haddii awood fara badan iyo xoog ay leedahay iyo haddii ay tahay mid daciif oo xanuunsanaysa ama taag daran shaqada iyo markaasi khidmada looga baahan yahay ninkeedu uu ku leeyahay isku mid noqon mayso waa kala duwanaanaysaa gabadha muslimadda ahi iyadoo markaa ninka laftiisa looga baahaya shaqada inuu ka qayb qaato sida aynu tilmaami doono haddana waxaa loo baahan yahay iyadu inay noqoto markaa mid ixtiraamaysa zawjkeeda oo hawsha guriga markaasi qabanaysa oo gurigeeda aan dayac ahayn cid kalena markaasi aan ku hadlaynahayn waa arrin aad iyo aad looga fiican yahay gabadha muslimadda ahi inay noqoto markaa mid ninkeeda ula xisaabtamayso sidii qof markaa shaqaalo u ahoo kale oo laga yaabo inay tidhaahdo maalintayda madbaxa gelaya maalintaada gal maalintaydaan dharka maydhay adiguna maalintaada markaasi maydh iyadoo arrinka caynkaasi dhaqan aanu inoo ahayn shareecadeennana markaa aanu ku qurux badnayn dumarkeenna waxaa fiican markaa dhaqanada caynkaasi inay iska ilaaliyaan oo aanay usoo guurin ilaahayna subxaana wa tacaala ay ka cabsadaan waxaa ka mid a xuquuqda markaa lagu leeyahay gabadha muslimaddaa zawjkeeda in maalka ilaahay uu ku arsaaqayna u ilaaliso uma banaano gabadha muslimadaahi in xoolaha ninkeeda ay ka bixiso waxaanu ogolayn axaadiis fara badan baa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay axaadiistaasi waxa ay tusinaysaa gabadhu xoolaha ninkeeda hadday wax ka bixiso isagoo markaasi aan ogeyn ay wax ka bixinayso in ajarka ay kala qayb qaadanayso wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wamaa anfaqat min kasabihi min hayri amrih fa ina nisfa ajrihi lahu xadiiskaasi waxaa wariyey imaamu albukhaari waxaa gabadhu xoolihiisa ay ka bixiso isagoon amrin arrinka caynkaasiya ajarka laga helo kalabadh buu ninku leeyahay macnaa kalabadhkii kalena iyada ayaa leh rasuulku calayhi salaatu wasalaam asmaa bintu abibakr wuxuu ku yidhi markay tidhi xoolo kale ma lihi xoolaha zubayr mooyaane yaa asmaa actii watasaddaqii walaa tuukii fa yuuki illaahu calayki rawaahu albukhaari wa muslim asmaa xoolaha gurigiina yaalla wax ka bixi oo sadaqadayso hana koobin markaasi oo ha qiyaasin yaanu ilaahay subxaana wa tacaala kuu qiyaasine marka axaadiista caynkaasi waxay tusinaysaa gabadha xoolaha gurigeeda yaalla hadday wax ka bixiso in ajarka iyaduna ay wax ku leedahay hase ahaatee waxaa muhima gabadha muslimadda ah inay ogaato arrinka caynkaasi inuu ku xidhan yahay bimuwaafaqati zawj inuu ninkeedu arrinka caynkaasi u ogol yahay oo xoolahaasi inay bixiso si gaara markaa ugu ogolaaday ama si guudba uu yidhi xoolaha gurigeenna yaalla adigoon ku israafahayn oon daadaadinahayn wax waad ka bixin kartaa sadaqadna waad ka bixin kartaa arrinkaa waxayna tusinaya xadiidka abi umaama qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa tunfiqu imra'atun shay-a min beyti zawjiha ila biidni zawjiha rawaahu abu daawuud waatirmidi waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadh iyaanay ka bixinin xoolaha markaasi yaalla guriga ninkeeda ilaa wax isagu ogol yahay oo arrinka caynkaasi u idmay mooyaane muslimadda xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid ah an tardaa biاlyasiir wa an taqnaca biاlmawjuud wa an laa tukallifahu min annafaqati maa laa yutiiq gabadha muslimadda ahi inta yar waa inay ku raalli noqotay ilaahay zawjkeeda uu siiyey inta lahayana waa inay ku qanacdo ninkeedana waa inaanay ku kallifin waxaanu ka lahayn marka la eego xagga biilka iyo nafaqada ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi liyunfiq duu saacatin min saacatih waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha sayajcalu allahu bacda cusrin yusraa ilaahay waxau leeyahay ninka ilaahay xoolaha u ballaadhiyey yaanu dadkiisa ku cidhiidhin ee waxa ilaahay uu siiye waxa ka bixiyo ninka ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqda markaasi aanu u ballaadhin ee in kooban uu uga dhiibay intaa ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey isaguna waxa ka bixiyo laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha ilaahayna subxaana wa tacaala nafna kuma kalifayo kuma waajibinayo ilaa wixii ilaahay uu siiyey mooyaane ilaahay subxaana wa tacaala markaa wuxuu tilmaamayaa maadaama rabbigii khaaliqa ah ee dadka abuurtay waxaanay dadku karin aanay dusha ka saarahayn dadka laftooda in looga baahan yahay inaanay dusha iska saarin waxaanay markaa karin oo awood aanay u lahayn markaa zawjada ilaahay waxa uu tilmaamayaa inaanay zawjkeeda ku kalifin oo dusha aanay ka saarin waxaanu ka rahayn oo markaa awood aanu haynin waxaa laga yaabaa arrinka caynkaasi inuu dadka qaarkood warwar ku keeno ilaahay baa wuxuu leeyahy sayajcalu allahu bacda cusri yusraa haddii xaalad markaasi culusoo adag ay ku jiraan labada zawj arsaaqaduna markaa cidhiri ay ku tahay ilaahay baa adaygaasi fudayd ka dambaysiin doona ilaahay ha ka baqdaan ilaahay cabsidiisa ayaa lagu helaya arsaaqada ballaadhan waman yattaqi allaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaytu laa yaxtasab ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay qofka rabbi ka baqda waxa uu ilaahay u furi doonaa meele iyo albaaba khayr iyo wanaagu ka soo galo ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ka arsaaqi doonaa min xaytu laa yaxtasib meelaanu markaasi filan ahayn waxaa markaa dhacday rasuulka calayhi salaatu wasalaam in dumarkiisa ay ka dalbeen in biilka uu kordhiyo iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu haynin markaa wuxuu ugu siyaadiyo ilaahay aayaad qur-aano ilaa yawmi alqiyaama la akhriyo ayaa uu kusoo dejiyey aayaadka qur-aanka ay canaan bay u xambaarsanaayeen dumarka nebiga waxa kaloo markaa ay xambaarsanaayeen haddii arrinkaasi ay ka noqdaan ajar iyo wanaag iyo bishaaro ilaahay u bishaaraynayo gabarh kasta markaa muslimadana aayaadka qur-aanka way la hadlayaan waxa ilaahay uhi yaa ayuha nabiyu qul liazwaajik in kuntunna turidna alxayaata addunya waziinataha fatacaalayna umatickunna wausarixkunna saraaxan jamiila nebi maxamed oo dumarkaaga waxaad ku tidaahdaa haddii adduunye markaasi aad doonaysaan iyo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda oo aydaan ilaahay subxaana wa tacaala naciimkiisa iyo jannadiisa aydaan danka lahayn oo rasuulka ilaahay idinku arsaaqay aydan waxba ka soo qaadahayn kaalay aansahay idin siiyo aan idin sii daayo bimacnaa aan idin furo sidaa kuma wada joogi karno kumana wada noolaan karne wain kuntunna turidna allaha wa rasuulah waddaara alaakhira faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima haddaad doonaysaan waxa weeyaan allah iyo rasuulka iyo daarta aakhiro ilaahay waxa u diyaariyey dumarka ixsaanka iyo wanaagga sameeye idinka idin ka mida ajar aad iyo aad weyn oo la qiyaasi karin buu diyaariyey markaa gabadha muslimadda ahi waa inaanay markaa noqon mid ay adduunyadu qalbigeeda ku weyn tahay adduunyadu waa inaanay markaa gacmaheeda aanay dhaafin oo qalbigeeda aanay gelin waxaa kaloo loo baahan yahay dadka waalidiinta markaa dumarka dhalay arrinka caynkaasi inay ku dhiirigeliyaan siday ahaayeen saxaabada rasuulku sala allahu caleyh wasalam cumar ibnu alkhadaab waxa uu soo galay inantiisii xafsa oo ka mid ahay zawjaadkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo markaa waaninaya oo la talinaya wuxuu yidhi laa tastakfiri innabiya walaa turaaجiciihi fii shay walaa tahjurii walaa tahjurii wasaliinii maa badaa laki rawaahu الbukhaari fii صaxiixi waxau leeyahy cumar bn khaaab radia allahu canhu rasuulka wax badan aan ahayn ha weydiinin xabsaay biil aanu ku haynin ha ku kalifin oo ha weydiinin inta yare ilaahay uu ku argaaqay ka qaado walaa turaaجiciihi fii shay ha la murmino rasuulka hadal ha ku celinin walaa tahjurii rasuulka ha goynin oo hadal iyo ficilkoona ha ku goynin wasaliinii maa badaa laki haddaad adduunyo doonaysana aniga ayaa aabahaya ee weydiisa rasuulka ilaahay ha dhibina wa fii riwaaya laa tukallimii rasuula allah fa ina rasuula allahi laysa cindahu danaaniir walaa daraahim wuxuu cumar ibnu khataab inantiisa ku leeyahy hala hadli rasuulka ilaahay sala allahu caleyh wasalam oo xoolo iyo adduunyo marka aanu karin ha weydiinin waayo rasuulka danaaniir iyo daraahimtoona ma hayo famaa kaana laki min xaajatin xataa duhnatin fasaliini wixii baahiye aad qabta buu leeyahay cumar ibnu khataab hana ahaato markaa kariimka aad ismarinayso iyo markaa dufanka aad isticmaalayso aniga i weydiiso xaajatin xataa duhnatin fasaliini wixii baahiye aad qabta buu leeyahay cumar ibnu khataab hana ahaato markaa kariimka aad ismarinayso iyo markaa dufanka aad isticmaalayso aniga i weydiiso markaa gabadha muslimadda waxaa looga baahan yahay in markaa iimaankeeda ay xoogayso kor u qaado alla ka cabsigeeduna markaasi uu noqdo mid heer sare gaarsiisan taasi waxay keensanaysaa inta yare ilaahay ku arsaaqay inay raalli ku noqoto waxaa markaasi la hayana inay ku qanaacdo ilaahayna subxaanahu watacaala inay weydiisato markaa risqi xalaala waxaanu idhi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo la hadlaya dadka muslimiinta tuubaa liman rusiqa kafaafan waqannacahu allahu bima aataa waxaa jannale iyo wanaag oo ilaahay subxaanahu watacaala u ballan qaadaya qofka ilaahay uu siiye risqi yaroo markaasi ku filan oo xaajadiisa markaasi awdaya oo daboolaya dabeetana ilaahay qanaaca uu siiyo oo intaa yare ilaahay markaasi siiyey ku qanca gabadha muslimaddaa xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid a inay ku dadaasho ninka markaa carruurtiisa inay tarbiyadayso oo haddii ay noqoto jasadkooda iyo jidhkooda inay si fiican u korriso oo korriinkooda markaa ay hagaajiso tarbiyadooda iyo markaa islaaxooda iyo khayrka iyo wanaaggana inay kula dadaasho carruurta waayo wuxuu yihi rasuulku walmaratu raaciyatun calaa ahli beyti zawjiha wa waladih wa hiya mas-uulatun canhum rawahu lbukhaari gabadha waxaa loo diray buu leeyahy nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam oo la raaciyey ninkeeda markaa gurigiisa inay mas-uul ka tahay oo markaa arrinka noocaasi ay maamusho iyo carruurtiisa wa hiya mas-uulatun canhum gabadha waa la weydiinayaa maalinta qiyaame dadkaasi loo diray iyo gurigaa iyo hawshaasi markaa la qaabilsiiyey bal inay ka soo baxdiyo in kale gabadha muslimadda xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid a inay ninkeeda markaa sirtiisa qariso oo markaa sirta guriga aanay faafin waxaa weliba siraha ugu daran ka mida sirta firaashka iyo waxa labada zawj markaasi dhex maraaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrinka caynkaasi waa nahiyo waa diiday waxay leedahay saxaabiyadda leedaado asmaa bintu yaziid rasuulku wuxuu yihi waxaa laga yaabaa ninka idinka idinka mid ihi inuu markaasi ku warramo dadka uu sheego isaga iyo gabadhiisu waxa ay sameeyaan waxaana laga yaabaa gabadha idinka idinka midii dumarey inay ku warranto iyada iyo markaa zawjkeedu waxa ay sameeyaan waxay leeyahay saxaabiyadaasi dadkii ayaa iska aamuso wax jawaaba ka bixin waayay su-aashaa rasuulka faqultu ii wallahi yaa rasuula allah waxaan idhi bay leedahay haa ilaahay baan ku dhaartay rasuulka ilaahayow inahunna layafcalna wa inahum layafcaluun dumarkuna sidaa waa sameeyaan ragguna sidaa waa sameeyaan faqaala rasuulullah فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون وحولي رسولك عليه الصلاة والسلام مسلمين سدها سمينين واعيبه arrinkaasi waxa uu ka dhigan yahay shaydaan shaydaanan markaa waddada kula kulmay oo halkaa markaa hawl ay ku dhammaysteen iyadoo dadkuna ay eegayaan marka arrinka caynkaasi waa xaaraan mamnuuca waxaa loo baahan yahay markaa labada qof ee ilaahay subxaana wa tacaala alxayaatu zawjiya uu dhex mariyey inay markaa hawlahooda iyaga ay ku koobnaadaan xataa waxaa muhima haddii khilaafaad ay soo dhex galaan ninka iyo gabadha khilaafaadkaa dadka kale inaanay ka warhelin oo magaalada iyo suuqa inaanay gelin waayo mar kastoo hawlaha guriga dhexdiisa ka dhacaya ay faafaan oo debadda ay u baxaan ceeb ayaa soo baxaysa wanaaggiina waa fogaanaya kalsoonidii ayaa markaa yaraanaysa qalbigiina waa kala jeesanaya waxaa dhimanaysa markaa jacaylkii iyo naxariistii ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay gabadha muslimadda ah xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid ah inaanay soomin soom sunnaa iyadoo zawjkeeda uu joogo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tasumu almar'atu wa bacluhaa shaahidun ilaa biidni rawahu albukhaari can abi hurayra gabadhu mid soomaysa maaha oo loo ogol yahay inay soonto soom sunnaa iyadoo ninkeedu uu joogo ilaa inuu ogolaado mooyaane waayo markaa ninkeedu raaxadii ilaahay subxaana wa tacaala uu saaray u xalaaleeyey ayaa arrinka xaynkaasi uu ka mancinaya oo ka hor istaagaya arrinkaasina waa waajib gabadha saaran soomkuna mar hadduu sunno yahay shay waajiba markaa looga tegi maayo shay sunnaa oo ilaahay subxaana wa tacaala aanu waajibin gabadha muslimadda xuquuqda lagu leeyahay waxaa ka mid a inay wanaajiso dhaqanka ay la dhaqmayso labadiisa waalid iyo dadka markaa aqaaribta ah ee ninka ay isu dhow yihiin waayo gabadh markaa ninka reerkoodii xumaysay oo hooyadii xumaysay oo aabbihii xumaysay oo dadkii walaalahay ahayna qaraabadaha markaa xumaysay wallaahi maa axsanat ilayhi isaga hadday doonayso hadal wanaagsan ha kula hadasho hadday doonayso isaga wanaag ha u muujiso ha u khidmayso ha u shaqayso wallahi inaanay ixsaan u samaynin fi lxaqiiqa waayo qofka haddii dadkiisi markaa ay dhiban yihiin oo hooyadii gabadha markaa ay ku dhib qabto oo laga yaabo aqaaribtiisi inay ku dhib qabaan oo wanaag iyo khayr markaa aanay ka sheeganahayn arrinka haynkaasi markaa ninka noloshiisa waa uu ka carsho carsheynaya noloshiisuna mid degan noqon mayso noqonna mayso markaa guurka haynkaasiyo inuu ka helay ilaahay subxaana wa tacaala xasiloonidii uu tilmaamayey iyo mawadadii iyo raxmadii rabbi subxaana wa tacaala uu sheegay markaa gabadha muslimadda waxaa loo baahan yahay inay ula dhaqanto ninkeeda hooyadii hooyadii sidaa ula dhaqmayso markaa hooyadeedoo kale waayo waa waalida birul waalideynna markaa waa shay waajiba labada waalid markaa in cuquuq lagu sameeyo oo xumaan markaa lagu sameeya waa arrin mamnuuc mamnuuco shareecadu aanay ogolayn waxaa ka mida markaa xuquuqda gabadha muslimadda lagu leeyahay waa inay gabadhu noqoto mid ninkeeda ku dadaasha kuna dadaasho markaa nolosha wanaagsan ee ilaahay uu dhex dhigay inay noqoto markaa mid daayinto oo jirta waxaa markaa arrinka xaynkaasiyo ka hor imanaya oo meesha ka saaraya inay gabadhu markaa ninkeeda weydiisato talaaq iyo furniin iyadoo sabab sharci oo arrinkaa keensanaysa aanay jirin waxaa laga yaaba markaa dumarku iyagoo isla ragga ku cadaabiya inay iska yidhaahdaan ifurdeenna feer baa i jabaysa ama warqadaydii isii waan iska tegi doonaaye arrinka xaynkaasi waa dembi aada iyo aada u weyn dunuubta waaweyn ilaahay agtiisa ayuu arrinkaasi ka mid yahay waayo arrinkaa waxaa ka dhalanaysa usradii iyo reerkii inuu dumo mujtamacii muslimka ah inuu kala furfurmo ayaa dhacaysa waxaa dhacaysa markaa zawjkii iyo ninkii gabadhii inuu naco markaa karaahiya qalbigiisa ay u gasho markay maalin walba tidhaahdo markaasi ii fur iyadoo sabab arrinkaa keensanaysa aanay jirin waxaa dhacaysa carruurtii yaryarada markaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka beeray inay argagax iyo khawf iyo markaa cabsi naftooda ay ku beeranto saa ogeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidka abu hureyra uu ka warinayo ayumaa imra'atin sa'alat zawjaha talaaqan fii gayri maa ba'sin fa xaraamun calayha raa'ixatu aljanna laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gabarh kasta oo ninkeeda weydiisato furayn furriin iyadoo wax dhibaatii meesha aanay jirin fa xaraamun calayha raa'ixatu aljanna jannada markaa udugeeda ayaa laga xaaraantimeeya laga mamnuuca maxanaa hadal yaroo gabadhu ay fududaysanaysa ayaa laga yaabaa inuu noqdo markaa ka jannada ay ku waayeyso hadal yaroo la fudud baa laga yaabaa inuu noqdo ka naarti iyo cadaabki iyo ciqaabka ilaahay ay ku mutaysanayso rasuulkaana sheegay sala allahu calayh wasalama wuxuu yidhi qofku wuxuu ku hadlayaa kelmadaan isaga qiimo badan la lahayn oo markaa aanu miisaan u yeelahayn kelmadaasi oo markaa naarta ku fogeynaysa in loo socdo sabciina khariifa toddobaatan sannadood ama toddobaatan dayrood in loo socdo gabadha muslimadaas saas oo kale uma banaana inay ninkeeda weydiisto khulci oo ay tidhaahdo warqadayda iga iibi haddaanad ifurahayn warqadayda ayaan iibsanaya ee meherkaaga hooyo warqadaydaysi ilaa inay markaa diinteeda u baqdo mooyaane ama darar iyo dhibaato aanay taxamuli karahayn oo aanay qaadi karahayn oo ninkaasi markaa ay kala kulantay waxbana laga qaban kari waa inuu jiro mooyaane amaa haddii gabadha iyadoo dhibaata aanay jirin ay ninka arrinka xaynkaasiyo ka dalabto waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay arrinkaasi inuu ka mid yahay calaamaadka dumarka munaafiqaadka fa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llah almutanazicaatu waalmukhtalicaat huna almunaafiqaat rawahu nasaa-i bisanadin saxiix wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dumarka markaa khulciga doonayay raggooda le waan iska kii fasakhaynaa ama warqadayada naga iibiya huna almunaafiqaat iyaga ayaa markaa kuwa munaafiqaada oo markaa iimaankii la rabay qalbigooda aanu gelin alla ka cabsigiina markaa aanu qalbigooda ku weyneyn waxay tahay markaa xaqa u dambeeya maanta aynu tilmaamayno ee gabadha muslimadda lagu leeyahay ninkeeda haddii ilaahay uu oofsado oo musiibo iyo markaa geeri ay ku timaado afar bilood iyo toban habeen inay markaa u samayso waxaa la yidhaahda al-ixbaad ayaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay ninkeedaasi xumaantii uu ka naahiyi jiray markii uu dhintay markii uu noolaa markuu dhintay markaa inaanay u banbixin waxaa saas oo kale looga baahan yahay oo ninka xaqiisa ka mid ah dadkii markaa uu jeclaa ee uu samafali jiray inay u samafasho oo sidii markaa u xidhiidhin jiray inay u xidhiidhiso xuquuqda markaa zawjada lagu leeyahay inta aynu tilmaamnay ayaa ugu muhiimsan waxaa markaa gabadha muslimaddaa la gudboon xuquuqdaasi inay ku dadaasho oo markaa aanay ka gaabin ay kana soo baxdo iyadoo la imanaysa inay marka hore ilaahay subxaana watacaala raalli geliso mar labaadkana markaa zawjkeeda ay raalli geliso iyadoo raalligelintaa zawjkeeda ku raadinaysa ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo naxariistiisa iyo jannadiisa iyadoo muxaadaradu marka ay tahay mid aan dumar u jeedinaayo haddana waxaan jeclaaday waxoogay kooban inaan ka tilmaamo xaqa dumarkuna ay leeyihiin oo islaamku markaa dumarka un culays muu saarin oo xuquuq kuma waajibin iyaguna markaa xuquuq ayaa ay leeyihiin xuquuqdaasi aynu tilmaannay ee dumarka lagu leeyahay in badan oo ka mid ah ragga laftoodana waa lagu leeyahay sidaa ogeed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walahunna mithlu aladii calayhina bilmacruuf dumarka iyaguna waxay xaq u leeyihiin in loo sameeyo wanaagga iyaga lagu waajibiyey sida dhaqanka wanaagsaneyo markaasi uu keensanayo markaa gabadha sida iyada markaa xaq loogu leeyahay oo inay guddo loo weydiinayo ayaa iyaduna xaqa ay u leedahay oo xaqeeda markaa in loo guda ay waajib tahay waxaanu idhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam alaa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqa waar ragow dumarkii xaq baad ku leedihiin walinisaa'ikum calaykum xaqa dumarkiinina xaq bay idinka idinku leeyihiin mid walibana markaa xaqa lagu leeyahay ha ka soo baxo waxaa ka mid ah calaamadaha waaweyn ee tusiyo qofka akhlaaqdiisu inay dhammaystiran tahay khaasatan qofka ninkaa iimaankiisuna uu yahay mid kobcay inuu noqdo markaa mid gabadhiisa u naxariista oo u tudho wanaag kula dhaqma wuxuu uhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam akmalu lmu'miniina iimaana axsanuhum khuluqa wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim rawahu tirmidi bisanadin saxiix wuxuu leeyahy nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta waxa ugu iimaan dhammaystiran oo ugu iimaan badan kooda ugu akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim ragow waxa idinku khayr iyo wanaag badan kuwa dumarkooda markaa ugu wanaagsan ee si fiican ula dhaqma gabadha muslimadii markaa xuquuq bay ninkii ku leedahay xuquuqdaasoo isagana looga baahayo inuu oofiyo u dhammaystiro gabadhu waxay xaq u leedahay markaa xuquuqdeedaasi inay dalabto xuquuqdaa waxaa ka mid a ninkii xaqa lagu leeyahay waxa u horreeya markaa inuu gabadhiisii biilka siiyo oo ilaahay nafaqada iyo biilka ragga ayaa uu ku waajibiyey maaha markaa waajib la saaray dumarka arrinka caynkaasi wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo ka hadlaaya masalada caynkaasiya markii la weydiiyey dumarka iyagu maxay xaq noogu leeyihiin an tutcimaha idaa tacimta wa taksuuha ida iktasayta walaa tadrib alwajha walaa tuqabic walaa tahjur ilaa fi lbeyt gabadhu waxay xaq kugu leedahay marka adigu cunto cunto inaad iyadana siiso marka adigu arabe arabeel iibsato inaad iyadana u iibiso inaanad wejiga ka garaacin inaanad markaa qabaxa kallaa ku odhan hadal xun aanad kula hadal inaanad markaa ka hijiroonin oo gabadhii aanad ka fogaanin waxaa markaa maanta mid aada looga yaabaa bal mid laga naxaa in ragga in badanoo ka midii guryaha iska hurdaan dumarkiina markaa suuqa ay fadhiyaan oo iyagu ay u ordayaan markaa biilkii reerka iyo nafaqadii ciyaalka arrinka xaynkaasi waa xaqii ninka lagu lahaa oo dayacay waajibkii ilaahay uu saaru ka soo bixi waayo weeye raganimadiisa ayaa markaa ninka xaynkaasi meeluu kaga dhacay gabadha muslimadda waxay ninka xaq ugu leedahay haddii markaa ay meel ka dhacdo inuu gabadha u eedbiyo sidii ilaahay subxaana watacaala uu faray waxa eedbintaasi ay noqonaysaa marka hore inuu waaniyo waana markaa aad iyo aad u fiican oo aan wax cayo wadan iyo wax markaa xumayna haddii ay adeecdo marka ay wax ku qaadato waa alxamdu lilah haddii kalena inuu ka hijroodo markaasi uu ka fogaado haddii arrinkaa ay wax ku qaadatona waa alxamdu lilah haddii waxba ay ku qaadan weydo waxaa ninku xaq uu leeyahay gabadhii inuu garaaco hase ahaatee garaaca caynkaasi ma aha markaa mid gabadha loo garaacayo sida cadowga waa garaacu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay inaan cadowtinimo looga jeedin ee eedbin looga jeedo waa garaac rasuulku uu ku tilmaamay inaanu waxba bararin ahayn macnaa marada dacalkeeda go-a dacalkiisa iyo cimaamadiiyo in lagu yaro dhufto sidaasi ayaa u noqonaya ilaahay baa subxaanau watacaala xaqan sheego wuxuu yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna fain atacnakum falaa tabguu calayhina sabiila dumarka markaa santaagooda iyo amar diidadooda ma haddaad ka baqataan ilaahay wuxuu leeyahy marka hore waa niya mar labaadkana ka hijroodo markaa guriga uga taga ama firaashka uga taga mar saddexaadkana rabbi subxaana watacaala wuxuu leeyahay garaaca oo yaro karbaasha haddii markaa idinka amar qaataan falaa tabcuu calayhina sabiila marmarsiiya ha u raadinina ina allaha kaana caliyan kabiira ilaahay waa mid sarreeya oo weyn oo ninku isa sarraysiintu waa inaanu ku kalifin inuu markaa gabadha dulmiyo waa inuu ogaado inuu ilaahay ka sarreeyo waa in markaa isweynaysiintu aanay ku kalifin inuu gabadha dulmiyo waa inuu ogaado inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka weyn yahay waxa uu rasuulkeenu nahiye oo u diiday ninku inuu gabadha markaa muslimadda ah ee ilaahay markaa zawjadda uga dhigay inuu garaaco iyadoo garaacaasi wax keensanaya aanu jirin wuxuu yihi rasuulku yajlidu axadukum wuxuu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacmadu yacmidu axadukum yajlidu imra'atahu jilda alcabdi falacalahu yubaajicuha aakhira yawmihi wuxuu leeyay rasuulku sala allahu alay wasalam midkiin markaa gabadhiisa miyuu u qastinaya oo u jeedalinaya dabeetana uu u garaacaya sida addoonka loo garaaco iyadoo laga yaabo ninka sidaas samaynaya in markaa aakhirulyoom ama maalinta gelinkeeda dambena in gabadhii markaa meel ay wada seexdaan bimacnaa waa foolxuma arrinkaasi inuu yahay buu tilmaamaya rasuulku sala allahu alayh wasalam xataa garaaca bannaan ee aan ahayn mid mid wax bararinaya iyo mid wax jajabinaya toona ayaa laga haboon yahay oo isagoo bannaan haddana inay raggu iska daayaan aad iyo aad ay u fiican tahay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyey inuu yidhi laa tadribuu imaa allah waa ragoo ha garaacina addoomahan ilaahay dumarka ilaahay idin ag dhigay cumar ibnu khataab ayaa u yimi rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu idhi da'irna nisaa calaa aswaajihina rasuulka ilaahay oo dumarkii markaa tidhi yaa la garaacin dee raggii bay ku dhiirrabeeno waxba way qaadan waayeen oo waxba waa aqbali waayeen farakasa fii darbihina rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu oggolaaday markaa in dumarkii la yaro karbaasho karbaashkaasi aynu tilmaanay waxaa markaasi dhacday in dumar fara badani ay yimaadeen gurigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyagoo raggoodii ka ashkatoonaya rasuulku markaa wuxuu yihi laysa ulaa'ika bikiyaarikum rawaahu abu daawuud war ragow dhagaysta kuwaa dumarkooda garaacaya dumarku ay ka ashkatoonayaan kuwiina idinku khayrka badan maaha bimacnaa qofkaa nuqsaan baa ku jirta weeyaan macnaheedu wanaag fara badanna waa uu dayacay ninka muslimkaa waxaa looga baahanyaya maadaama guriga isagu mas-uul uu ka yahay inuu markaa guriga maamulkiisa uu hagaajiyo oo markaa reerkiisa si xikmad iyo qorshe fiican leh uu u maamulo waxaa looga baahan yahay inuu markaa u sabro dhibkooda oo u dulqaato uu iska cafiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay in dumarka markaa si wanaag la ysu dardaamo ragga qaarba kuwa kale ay ku yidhaahdaan waar dumarka wanaag markaasi kula dhaqma wuxuu yihi rasuulku fa ina almara khuliqat min bilcin gabadha waxaa laga abuuray feed oo sida saxiixa markaa feedha bidix ee nabiyullaahi aadam ayaa laga abuuray dumarka markaasi iyo raggaba hooyadood oo xaawo ahayd wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ina acwaja maa fi dilci aclaa feedha waxaa ugu qallooc badan xaggeeda sare fa in dahabta tuqiimahu kasarta haddaad istidhaahdo toosi waad jebinaysaa waxaa jebintaa rasuulku uu ku tilmaamay xadiid kale inay tahay markaa furniinka gabadha la furo wain taraktahu lam yazal acwaj fastawsuu binnisaai muttafaqun calayh wuxuu lehy rasuulku haddaad iska daysana sidaasi ayaa markaa ugu qalloocnaanaya marka xadiidku waxa uu tusinayaa dumarka in mar walba khalad laga helaayo khaladka caynkaasiya waxaa loo baahanya raggii inay u dulqaataan inay ku wataan inay dumarkii markaa toostoosiyaan inaanay markaasi odhan raggu dumarku boqol kiiba boqol ha toosnaadaan oo ha saxnaadaan waayo arrintaasi mid la helaayo maaha ninka arrinka caynkaasiya doonana waxaa caaqibadiisu marka ay noqonaysaa saa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in reerkiisi uu baaboo waxaa kaloo rasuulku yihi laa yafrak mu'minun mu'mina waa rin mu'mini gabadh mu'minado ilaahay ku arsaaqay aan u cadhoonin in kariha minhaa khuluqan radiya minhaa aakhara rawaahu muslim waayo haddii dhaqan uu ku diido mid kaleu kaga raali noqonaya qofka ibni aadamkaa ilaahay subxaanau watacaala mid kaamil oo dhammaystiran kamuu dhigin qofku meelana markaa waa kaa qancinaya waa kaa cajabgelinaya meelana waxaa laga yaabaa inaad ka nacdo oo aad ka karaahiyeysato marka waxaa loo baahan yahay ninka muslimkaa inuu sameeyo muwaasana inuu gabadha wanaaggeeda iyo markaa xumaanteeda uu isu miisaamo oo mar kasta wax khalada uu ka arko isagoo isku dayaya inuu daweeyo gabadhiisa markaa uu toosiyo in haddana wanaaggeedii uu xusuusnaado oo aan markaa arrinkaasi uu nacsan yahay aanu ku kalifin in gabadhi markaa uu ka takhalluso reerkiisaasi uu ku baaboo waxaa ragga looga baahan yahay inay dumarkooda baraan waxyaabaha daruuriga ee dumarku ay u baahan yihiin diintooda ka mid a haddii aanay iyagu barahayna inay u oggolaadaan dumarkii inay u baxaan meelaha ay ku baranayaan waayo ilaahay wuxuu yihi quu anfusakum wa ahliikum naara waar naftiina iyo ehelkiinaba naarka ilaaliya ninka haddii marka aanu reerkiisa waxba u sheegin haddaanu waxba barin oo markaa jahli ay ku sugan yihiin sideebuu markaa noqonaya mid naar uga ilaaliyey naarta maxaa lagu galaa waajib laga tegey ama xumaan la sameeyey qofku markaa hadduu jaahil yahayna xumaantiina waa samaynaya waajibaadkiina waa dayacaya waxaa kaloo rasuulku tilmaamay ninku inuu reerka mas-uul ka yahay oo ilaahay uu raaciyey loona diri loona diray arrinka xaynkaasina laga waraysan doono ninka waxaa markaa dushiisa oo waajib ku ah inuu ku dadaalo gabadha markaa arrinkeeda adduunyo inuu hagaajiyo oo mas-uuliyadda la saaray maaha gabadha biilkeeduna inuu ka shaqeeyo diinteeda iyo aakhiradeedana inuu isbaaxiyo ayaa looga baahan yahay saa awgeed baa ilaahay waxaa ragga uu faray inay dumarka markaa diintooda ay toosiyaan oo ay u ilaaliyaan ilaahay wuxuu uhi waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha ehelkaaga iyo reerkaaga salaada far iyo wanaag oo dhanba arrinka xaynkaasiina ku sabir haddii markaa dhibaato iyo culays aad kala kulanto ninka muslimkaa waajibka saana waxaa ka mid a gabadhiisa markaa sharafteeda inuu ilaaliyo wax allaale wixii dhaawacayana inuu ka fogaado inuu iyada lafteeda markaasi ilaaliyo oo uu ka ilaaliyo markaa xijaab la-aanta iyo tabarrujka uu ka ilaaliyo markaa ragga ay dhex gelaysay ay dhex fadhido waxaa loo baahan yahay ninka muslimkii u noqdo mid reerkiisa u hinaasaya sida cali bin abi taalib uhi radia allahu canhu markii la yidhi dumar muslimaada ayaa ragga gaalada markaasi cigiidhiya oo dhex gala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi baan jeeda cali bin abi taalib war waxaa loo warramay dumarkiinu inay ragga gaalada cidhiidhiyaan waar arrinka caynkaasi wuxuu tusinayaa kiiro darro iyo hinaaso darro in khayr iyo wanaagna ma lahanim aan gabadhiisa aan u hinaasahayn oo aan xumaanta uga ba'ahayn arrinta caynkaasi waa arrin maanta aad iyo aad u faafsan ragga muslimiintaana loo baahan yahay inay markaa ka digtoonaadaan dumarkoodana sharaftooda iyo wanaaggooda inay ilaaliyaan waxay gabadhu xaq ninka ugu leedahay inuu u oggolaado hadday weydiisato inay markaa guriga ka baxdo haddii arrinka noocaasiyo baahi ay keensato sida inay tusaale ahaan tegayso salaadii jamaacada ama inay darsi cilmiga ka qayb gelayso ama inay muxaadaro iyo waano iyo meel alla ka xabsiga lagaga hadlaayo marka ay ka qayb gelayso ama ay booqanayso ziyaarinayso dadka aqaaribteeda ama dadka marka ay sadiiqaadkeeda ama dadka jaarkeeda waxaa loo baahan yahay gabadhi inuu ogolaado aanu u diidin hase ahaatee waxaa loo baahan yahay marka ay baxayso inuu gabadha markaa ku waajibiyo inay u baxdo sifadii sharciga ahayd oo xijaabkii sharcigaa marka ay ku baxdo waxaa markaa ka mida xuquuqda gabadhu ay ninka ku leedahay inaanu sirteeda faafin sida uu tusinayo xadiidkii aynu akrinay markaynu ka hadlaynay xuquuqda markaa ninku gabadha uu ku leeyahay waxaa ninka muslimkaa looga baahan yahay inuu gabadhiisa sharfo inuu gabadhiisa markaasi u turo oo u dhibirsanaado waxaa looga baahan yahay in noqdo mid gabadhiisa markaa u muujiya mudaacabo iyo ciyaar siduu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iskamuu kibirin jirina rasuulku caaisha ayuu la dheeratami jiray maruu ka dheereeyey isagu iyo mar iyadu ay ka dheeraysaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay lahwiga iyo ciyaarta iyo kaftanka ninku reerkiisa ula kaftamaa inaanu markaasi ahayn mid baatila ee xaqa uu ka mid yahay waayo arrinka caynkaasi waxa uu keensanayaa mawadadii iyo raxmadii ilaahay u dhex dhigay inay sii xoogaysato waxaa xuquuqdaasi markaa ka mid a gabadhu ay ninka ku leedahay inuu ninku markaa la tashado gaar ahaan arrimaha markaa khuseeya gurigooda iyo carruurtooda isagoo ku dayanaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam nebi maxamed dumarkiisa ayaa ula tashan jiray maalintii markaa la joogay alxudaybiya waxaa dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu faray saxaabadiisu mar haddii loo diiday inay kacbadii galaan oo ay dawaafaan inay halkoodaasi ku xalaaloobaan oo timaha ay xiirtaan hadyigoodiina ay qalaan saxaabada arrinkaasi waa ku adkaaday rasuulku wuxuu usoo galay umu salama isagoo cadhaysan umu salama waxay tidhi maxaa dhacay wuxuu yihi rasuulku amar baan bixinayaayoo amarkaygii baan la qaadanahayn waxa saxaabadu markaa rasuulka amarkiisa iskamay diidahayn bal waxa ay sugayeen amarkaa wax naskinaya inuu soo dego umu salama rasuulka waa la talisay waxay tidhi rasuulka ilaahay cid maaha la hadli adigu hadigaaga qal timahaagana markaasi xiiro dadku way kugu dayan doonaan sidii ayaa markaa rasuulku u sameeyey sala allahu alay wasalam dadkiina waa ku daydeen markaa ninka waxaa loo baahanya inaanu gabadhiisa xaqirin inuu la tashado arrinka uu ka qayb geliyo ayaa loo baahanyay isagoo go-aanka isagu iska leh waxaa ka mida markaa xuquuqda ninkii lagu leeyahay haddii laba dumara uu leeyahay inuu cadaalad falo oo iska ilaaliyo dulmiga iyo jawrka iyo xadgudubka waayo rasuulku wuxuu yihi man kaana lahu imra'ataan famaalu ilaa ixdaahumaa duna alukhraa jaa yawma alqiyaamati washiquhu maayl ninka ilaahay laba dumara markaa uu siiyo oo midkood xaggeeda markaa u leexda ta kalena ka leexda maalinta qiyaama waxau yimaada iyadoo dhinaciisu markaasi uu qallooco arrinkaasoo lagu fadeexadaynayo ciqaab iyo cadaabna looga dhigayo ibnu maaja wariye xadiidkaa bisanadin saxiix laakiin markaa iilashada laga hadlayo maha tii qalbiga ilaahay subxaana watacaala waxa uu tusiyey in markaa raggu dumarkaa faraha badan ay qabaan in kollay qaarun ay jecel yihiin arrinka caynkaasiyana aanay suurtagal ahayn dumarka o dhan inay ka simaan laakiin ilaahay waxa uu yihi falaa tamiiluu kula almayl fatadaruuha kalmucallaqa gabadhan markaa dhinaceeda ha u leexanina oo mid dabeeta aad ka tagtaan iyadoo aan ahayn mid nin leh iyo mid markaasi laga tegay oo layska furay toona oo ah mid markaa meel kasoo laalaada marka ninka waxaa loo baahaya xaqa caynkaasiya inaynu iska ilaaliyo waxaan kusoo gebagabaynayaa oo uu yahay markaa xaqa tobnaad ee ninka lagu leeyahay ninku marka guriga uu joogo inuu markaa reerkiiyo shaqada kala qayb galo nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay sharaf iyo karaamo uu siiyey iyo cizo iyo sarrayn iskamuu kibrin jirin markaa inuu reerkiisa la shaqeeyo caaisha radia allahu canha waxaa la weydiiyey sida bukhaari u warinaayo rasuulku muxuu qaban jiray marka gurigiisa uu joogo waxay caaisha tihi kaana fii mihnati ahli rasuulku calayhi salaatu wasalaam reerkiisa ayaa markaa uu la shaqayn jira u adeegi jiray waxaa markaa axaadiid kale ku soo aroortay inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kabtiisa yeelan jiray oo maradiisa uu tolan jiro markaa uu karan jiray markaa ninka muslimka waxaa loo baahan yahay gaar ahaan gabadhiisu cid la shaqaysa markaanay haysan iyadoona ay tahay markaa mid daciifado markaa awood daran amaba se xanuunsanaysa inuu noqdo mid markaa gurigiisa shaqadashaqada ka socota mid ka qayb qaadanaya oo gabadha qura markaasi aan ku eegahayn arrinkaasina siyaadin maayo oo kordhin maayo ilaa ninkaasi inuu ilaahay subxaana watacaala agtiisa uu rifco iyo sarrayn iyo wanaag uu kaga kasbado mooyaane gabadhiisuna markaa inay ku jeclaato oo wanaagii markaa kalgacayl ay ninkaasi usii ziyaadiso waxaana loo baahan yahay ninka muslimkaa awoodda ilaahay uu siiyey iyo ilaahay mas-uuliyadda uu saaray inaanu u isticmaalin inuu gabadhi markaasi addoonsado oo xaqeeda meel uu kaga dhaco waxaa loo baahan yahay dadka daciifaadkaa inuu u naxariisto uu turo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed